Degmada Boorame weli baa ku dareeray dhismo waddo laami oo laga talgalay intii lagu fududaayay in isdareerowga dadka iyo baabuurta markii hore dhibaato laga qabay Marooshe maadaama ay ka jartay burbur xoog leh dhismaha waddadan weliba fuliyaytay maamulka degmada Boorame oo dhaqaalaha ku helo bulshada iyo heedaha caalamiga taasoo muhiimadii tahay in kor loo qaado dhaqaalaha deegaanka maadaama wadooyinka iyo door weyn ay ku leeyihiin xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Boorama injineer Cabdulaahi Xasan Raagi oo kormeeray dhismaha waddada casriga ee Lakweda bartamo magaalada walina uusan dignin indil ay bulshada iyo dadka ka ganacsada wadooyinka soona sheegantay inay baahnayna in wadooyinka dhibaato la jeensida dadkana uusa kala tali inay ilaaliyaan dhismaha wadooyinka inoo suurageliyey barnaamijkanba mashruucan weyn aynu gacanta ku hayno socoto waddada roogga ee u dhaxaysa jaamacadda camuud iyo iyo ilaa ay dowladda hoose oo runtii waddo weyn oo halbowla ah runtii waddadaasoo kasoo bilaabantay dhinaca bariishka jaamacadda camuud hadda waxaan umaranaa meel suuqa santar ku dhow waddadan runtii waddo casri ah oo runtii yeelan doonta maxaa laydhaha laymankii iyo dhammaan quruxdii waddadaasi yeelanayso oo waddo weyn oo labiyo toban mitira runtii waxay u baahan tahay waddada iyo lacagta intaa laga geliyey in la ilaaliyo oo laga ilaaliyo nadaafadeeda la ilaaliyo maadaama suuqii lagu dhow yahay oo meelihii ugu adkaay tahay waxaan dadweynaha magaalada boorama ee ku ganacsada suuqyada iyo waddooyinka aan ka codsanaynaa inay labadaa isho saddexdaa isho waddadaasi socoto ay si fiican lo shaqeeyaan inay ka laabtaan miisaska iyo kaariyoonayaasha yaala suuqa waddada laamida dhexdeeda ee runtii shaqadu ka socoto in la ilaaliyo dhibaatooyinka gaadhaya runtii waxyaabaha ugu muhiimsanee rabta in xaafadaha jaarka ay runtii iyaguna ay ka ilaaliyaan biyaha waddada kasoo deynayaan xaafadda waddada looga shaqeeya waxaasoo lacag galeen biyo kusoo deysan ama usku deysan runtii tallaaba laga qaadi doonaa sidoo kale waxaan ka wacyigelinaa xaafadaha kusoo jeeda waddada laamida ee guryahooga hormaraysa ee runtii guri wal oo waddada laamida hormarta qiimihiisa oo kor u kacayo inay hor dhigtaan amba qurxiyaan inta u dhaxaysa waddada iyo gurigooga oo ay dhigtaan marmar nadiifa oo ay nadiifiyaan oo ay xaadhaan oo ay ka ilaaliyaan wasaqda iyo gadaafadda iyo nadaafurxumada runtii waddadaas shaqadaas habsanimoo socotaa dhammaan waddooyinka magaalada ee socdaana si xilli gabagabay ku dhow yihiin hadda maadaama suuqii la socdo waxaan dadweynaha mar labada mar saddexaad ku wacyigelinna hadday bajaaj tahay iyo hadday kaariyoono lagu iibinayo tahay iyo hadday gaadiid tahayba inay u dul qaataan maalmaha waddadaasi u socoto iyagaa loo shaqaynayaa inay la shaqeeyaan shaqaalaha iyo iyo howlwadeennada hawsha gacanta ku haya magaalooyinka somalilan iyo welibaa ku dareeray horumaro dhinigii waddooyinka oo markaasi bulshada iyo maamuladii isku kaaladaayana